imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee korintoska koowaad hadiyadaha wax sii sheegidda iyo ku hadlidda afafka kale jacaylka raaca oo weliba hadiyadaha ruuxa ka yimaada aad u doona oo siiba doona inaad wax sii sheegtaan waayo kii af uusan aqoon ku hadlaa lama hadlo dadka wuxuuse la hadlaa ilaah waayo ninna ma garto laakiin ruuxa ayaa waxyaalaha qarsoon kaga dhex hadliya laakiin kii wax sii sheegaa wuxuu dadka kula hadlaa hadallo wax dhisa oo gargaar iyo qalbiqaboojis leh kii af uusan aqoon ku hadlaa wuu isdhisaa laakiin kii wax sii sheegaa wuxuu dhisaa kiniisadda waxaan jeclaan lahaa inaad dhammaantiin afaf ku wada hadashaan laakiin waxaan ka sii jeclaan lahaa inaad wax sii sheegtaan kii afaf ku hadlaa hadduusan fasirin waxaa ka sii weyn kii wax sii sheega si ay kiniisaddu u hesho wax ay ku dhisanto laakiin hadda walaalayaalow haddaan idin imaado anigoo afaf ku hadlaya maxaan idin tari doonaa haddaanan idinkula hadlin muujin ama aqoon ama wax sii sheegid ama waxbarid xataa waxyaalo aan naf lahayni markay dhawaaqaan ha ahaadeen ama biibiile ama kataarad haddaanay dhawaaqa kala soocin sidee baa loo kala garanayaa waxa la yeedhiyo ama waxa kataaradda laga dhawaajiyo hadduu buunka ku dhawaaqo cod aan la kala garan yaa dagaal isu diyaargarayn doona sidaasoo kalena idinku markaad af ku hadashaan haddaydnan ku hadlin hadal la garto sidee baa loo garanayaa wax lagu hadlayo waayo dabeeshaad la hadlaysaan mindhaa waxaa dunida jira codod badan oo kala cayn ah oo mid aan macno lahayni ma jiro haddaba haddaanan garanaynin micnaha codka waxaan kii hadlaya u ahaan doonaa nin qallaad kan hadlayaana nin qallaad ayuu ii ahaan doonaa sidaasoo kale idinkuna idinkoo ku kulol hadiyadaha ruuxa aad u dadaala inaad hadiyado badan u lahaataan kiniisadda dhisniinteeda sidaa daraaddeed kii af ku hadlaa ilaaha ka baryo si uu u fasiro waayo haddaan ilaah af aanan aqoon ku baryo ruuxayga ayaa barya laakiin garashadaydu faa'iido ma leh maxaa jira haddaba ruuxa ayaan ilaah ku baryi doonaa laakiin waxaan kaloo isaga ku baryi doonaa garashada ruuxa ayaan ku haysi doonaa oo garashadana waan ku haysi doonaa haddii kale haddaad ruuxa ku ducaysid kii meesha jooga oo aan garanaynin sidee buu u odhan doonaa aamiin markaad mahadnaqaysid hadduusan garanaynin waxaad leedahay si wanaagsan baad u mahadnaqdaa laakiin kan kale ma dhisna waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inaan afaf ku hadlo intaad dhammaantiin ku hadashaan in ka badan laakiin kiniisadda dhexdeeda meeshii aan toban kun oo eray af kaga hadli lahaa waxaan ka jeclaan lahaa inaan shan eray garashadayda ku hadlo inaan kuwo kalena wax baro walaalayaalow carruur ha ka noqonina xagga maanka xagga xumaantase dhallaan ka ahaada laakiin xagga maanka dad waaweyn ka ahaada waxaa sharciga ku qoran waxaan dadkan kula hadli doonaa afaf qallaad iyo bushimo dad kale oo xataa sidaa daraaddeed ima maqli doonaan ayuu rabbigu leeyahay haddaba afafku calaamo uma aha kuwa rumaysta ee waxay calaamo u yihiin kuwa aan rumaysan wax sii sheegidduse calaamo uma aha kuwa aan rumaysan laakiin waxay calaamo u tahay kuwa rumaysta haddaba haddii kiniisadda oo dhammu isu timaado oo ay ku wada hadlaan afaf oo haddii dad aan garanaynin ama aan rumaysnayni soo galaan miyaanay odhanaynin waad waalan tihiin laakiin hadday dhammaantood wax sii sheegaan oo uu u yimaado mid aan rumaysnayn ama aan garanaynini isaga waa la wada canaantaa oo waa la wada xukumaa waxyaalaha qarsoon ee qalbigiisa waa la muujiyaa oo taa aawadeed wejigiisuu u dhici doonaa oo ilaah ayuu caabudi doonaa isagoo odhanaya runtii ilaah waa idin dhex joogaa waa in ilaah si hagaagsan loo caabudo maxaa jira haddaba walaalayaalow markaad isu timaadaan mid kasta hees zabuur ah buu leeyahay midna waxbarid buu leeyahay midna muujin buu leeyahay midna af buu leeyahay midna fasiraad buu leeyahay wax walba ha loo sameeyo dhisniin haddii nin uun af ku hadlo ha ahaadeen laba ama hadday u bataan saddex oo midba markiisa ha hadlo midna ha fasiro laakiin haddaan mid fasiraa jirin kiniisadda ha ka aamusnaado oo isagu ha la hadlo qudhiisa iyo ilaah nebiyadana laba ama saddex ha hadleen kuwo kalena ha kala xukumeen waxay leeyihiin laakiin haddii wax loo muujiyo mid ag fadhiya kii hore ha aamuso waayo dhammaantiin mid mid baad wax u sii wada sheegi kartaan si ay dhammaan wax u bartaan oo dhammaan loogu wada gargaaro oo ruuxyada nebiyadu waa ka dambeeyaan nebiyada waayo ilaah ma aha ilaaha isku qasnaanta laakiin waa kan nabadda kiniisadaha quduusiinta oo dhan dhexdoodana waa sidaas oo kale dumarku markay kiniisadaha joogaan ha aamuseen waayo looma fasixin inay hadlaan laakiin ha dambeeyeen sida uu sharcigu leeyahay hadday doonayaan inay wax bartaan nimankooda ha ku weyddiiyaan guriga maxaa yeelay waa ku ceeb naag inay kiniisadda dhexdeeda ku hadasho maxaa jira ma idinkay ahaayeen kuwii uu hadalka ilaah ka soo baxay mise keligiin buu idin yimid nin un hadduu isu maleeyo inuu nebi yahay ama mid ruuxa raaca ha garto waxyaalahan idiin soo qorayo inay yihiin qaynuunka rabbiga nin uni hadduusan ogayn tan isagana lama yaqaan taa aawadeed walaalayaalow ku dadaala inaad wax sii sheegtaan hana diidina in afaf lagu hadlo laakiin wax walba ha loo sameeyo si habboon oo hagaagsan